ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qaaday silsilado weeraro ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo askarta kenya haddaan ku horumarno mandheera cutubyo aad u hubaysan oo ka tirsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin ilaale ee hoos tagta deegaanka ceelwaaq ee gobolka mandheera ee ka hoos jirta gumaysiga dowladda kenya gaarisa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale weerar habeendheelmad ah ku qaaday xiro ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka calinjuqur oo hoos tagta degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda kenya dagaalka inta uu socday goobta waxaa ku gubtay gaari ambalaas ah oo ay lahaayeen ciidamada kenyaatiga ah ee weerarka lagu qaaday taasoo tiilay gudaha xirada markaan iyo jubbada hoose tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaal laba maalin ka hor ka dhacay deegaanka buulogaduud ee dhacaduleedka magaalada kismaayo weerarkan waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland waxaana lagu dhaawacay shan kale sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba qarax ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay lagula beegsay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan askarta isku magacaabay nisa qaraxa ayaa lala eegtay xilli ay ku sugnaayeen xiro ku taala gudaha magaalada baydhabo mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaa iyo haatanna ma soo gaarin wax faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qaraxyadaas